بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وصوار بن عبد الله وغير واحد قالوا waxay yidhahdeen xadaثna yaxya bnu saciid can sufyaan الthawri can muusa bni abi caaئiشha can cubaydاllaahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin وcaaئiشhaةa radي اllah canha ana abaa bakrin qabla الnabiya salى اllah عalayh wasalam bacdama maata abu bakr radي اllahu canh qabala الnabiya salى اllahu عalayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu dhunkooday bacdamaa maata markuu dhintay kadib xadiidkan waxaa wariya alimaamu albukhaari raximah اllah waxaana xadiidkan ku jira jawaasu taqbiili اlmeyit waxaa xadiidka laga qaadanaya jawaasu taqbiili اlmeyit inay bannaan tahay in la dhunkoodo qofka meyidka ou maalan walid waladka uu dhunkoodo waalidkiisa hooyadii ama aabbihiisa bacda mowtihi ama uu dhunkoodo caalim culummada ka mida bacda mowtihi waa bannaanta xadiidka anaa tusinaya qaala xadaثna nasr bn caliy الjahdamiي qaala xadaثna marxuum bn cabdالcaزiiز الcaطaar can abi imraan can abi cimraan aljawni can yaziid bni babanus yaziid ibnu baabanuus waa layin اlxadiid can caaئiشhaةa radي اllahu canha ana abaa bakrin radia اllahu canhu dakla calى الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam nabiga calayh الsalaatu wasalaam ayuu u galay bacda wafaatihi markuu nebigu dhintay kadib fawadaca famahu abu bakr afkiisa ayuu wuxuu saaray bayna caynayhi labada indhood ee nebiga calayh الsalaatu wasalaam inta u dhexaysa wa wadaca yadayhi wuxuuna labadiisa gacmood saaray calaa saacidayhi labada dhudhuna nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu saaray labadiisa gacmood wa qaala wuxuu yidhi waa nebiyaah waa safiyaah waa khaliilaah waa kalimatun lita'allumi waatawajuc waa kelimad ku tusinaysa ta'allum yacni ka xanuunsi iyo ka muruga yacni ka murugo uu ka murugaysan yahay ou leeya nebiga ilaahayo midka ilaahay doortayo khaliilka ilaahayo laakiin xadiidka dacfiyaa ku jira ciladiisuna waa yaziid ibnu babanus qaala xadaثna bishr bn hilaal aلصawaaf albصri qaala xadaثna jacfar bn sulayman can haabiti can anas qaala wuxuu yihi lama kana اlyowm اladi dakla fiihi rasuul الlah salى اllah عalيه wslam markii ahayd maalinkii nebiga calayh salatu salaam uu galay almadiinata magaalada madiina adaa'a waxaa iftiimay oo ifay minhaa madiine xaggeeda kullu shayin shay walba shay walba madiina yiila waa iftiimay maalinka falamaa kaana alyowmu aladii maata fiihi markii ay ahayd maalinkii nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalam adlama minhaa kullu shay shay walba madiino ku sugnaa waa mugdiyoobo mugdi ayuu noqday wamaa nafadnaa aydiyanaa gacmaheenna kama firdhin buu yidhi min aturaabi ciidi nebiga aan ku aasnay calayhi salaatu wasalaam wa innaa walxaal innaa annagu la fii dafnihi aan ku sugannahay aasidii nebiga calayhi salaatu wasalaam xataa ankarnaa quluubanaa ilaa quluubteenna aan inkirnay ciiddii aan ku aasnay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo gacmaheenna aan ku qaadayna gacmaha kama firdhin oo waxaan ku sugnayn aasidii nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa quluubteenna aan inkirnay macnaha markii aan nebiga aasaynay qalbigeenna waan inkirnay waxayna culammadu ku macneeyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam asoon wakhti badan naga maqnayn oo markaas aan aasnay ayaa quluubteenna dacfi soo galay maadaama aan weynay la jooggii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo towjiihaadkii iyo hadalladii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cilmiga uu rasuulka calayhi salatu wasalaam uu u sheegayay saxaabada marka geerida nebiga calayhi salaatu wasalaam ayadoon fogaanin markaas aan aasnay ayaa haddana wuxuu leeyahay quluubteenna isbeddel galay quluubteennaan inkirnayo dacfi baan ugu dhacay dacfigaasna wuxuu noogu dhacay limowti nabiyi sala allah alay slam maadaama rasuulka uu xayaatadii faaruqay waxyigii uu ka go-ay samada arrintaasi waxay keentay in qalbigeennu dacfi galo sidaasuu leeyahay anas radia allaahu canhu markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine yimid maalin weyn bay u ahayd madiina iyo dadka madiine degan wax walba way ifeen dadkii dhammaantood aad bay ugu farxeen biquduumi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ansaari waa u waa ku bishaaraysatay arrinkaas in nebiga calayh salaatu wasalaam uu yimaado magaaladoodii waxayna ahayd magaalada madiina meeshii ay ka dhisnayd dowladdii muslimiinta ee uu hogaaminaya nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waana meesha saldhigga u ahayd buldaantii la furtay dhammaantood meeshii looga duulaya saldhigga u ahayd waxay ahayd magaalada madiina waxay ahayd caasimatu lmuslimiin muslimiinta caasimadooda iyo saldhigooday ahayd markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam maalin madow ayay u ahayd dadka muslimiinta walidaalika anas wuxuu ka cabiray in wax walba ay mugdi iyo madow soo galay inay wax walba madoobaadeen wax walba mugdi noqdeen maalinka oo rasuulku dhintay sala allahu calayh wasalam marka musiibo weyn oo muslimiinta asiibtay ayay ahayd qaala xadaanaa maxamed bn xaatim qaala xadaanaa caamir bnu saalix can hishaam bni curwa can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi tuwufiya rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la oobsaday yowma althnayni maalin isniina xadiidkan bihada sanad waa daciif caamir ibnu saalix ibni cabdillaahi ibni curwa ibnu zubayr waa matruuku lxadiid waa mid xadiidkiisa laga tegay xadiidkaasi dacfigiisu waa mid shadiida sanadkan sanadkan dacfigiisa laakiin macna alxadiid waa saxiix oo axaadiid saxiixa ayaa ku soo aroortay in nebiga calayhi salaatu wasalaam la oofsaday maalin isniina waana maalinkii uu dhashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalinka uu dhintay isniin bay ahayd maalinka uu dhashana isniin ay ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la oofsaday maalin isniina waa biijmaaci alculamaa culimmadu waa isku waafaqsan yihiin khilaaf kama taagna in la oofsaday uu nebigu dhintay sala allahu calay wasalam maalin isniina laakiin sanadkan ayaa dacfigu ku jira sanadkana daciif qaala xadaanaa moxamed bni abi cumar qaala xadaanaa sufyaan bni cuyeyna can jacfar bni moxamed can abiihi qaala wuxuu yidhi qubida rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam yowma alihnayn rasuulka calayh salaatu wasalaam waxaa la oobsaday maalin isniina famakasa dalika alyowm maalinkaas ayuu nagaada waleylata ahulahaa iyo habeenka talaadada wa dufina waxaa la aasay min alleyli habeenkii goor habeenaa la aasay calayh isalaatu wasalaam jacfar ibnu moxamed waa jacfar ibnu moxamed ibni cali zayn alcaabidiin aabbihiis marka waa moxamed ibni cali ibn lxusein ibni cali ibni abi aalib laakiin moxamed ibni cali oo jacfar hadda uu ka warinaya oo jacfar aabbihii ah muusan xaadirin goobjoogna ma ahayn waqtigii nebigu calayh isalaatu wasalaam uu dhimanayay maxamed cali ibnu xusein ma jirin waktiga markaa muxuu noqonayaa waa mursal wa qaala sufyaan sufyaan wuxuu yidhi wa qaala hayruhu hayrkiis waxay yidhaahdeen yusmacu waxaa la maqlaya sawtu lmasaaxi min aakhir lleyl yusmacu waxaa la maqlaya sawt lmasaaxi almasaaxi waa badeelada iyo wixii ciidda lagu guraaya markaa ayaa waxaa la maqlaya min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa macnaha waa qabriga markii la qodaya oo nabiga la aasayay calayh isalaatu wasalaam badeeladii iyo qalabkii ay ku qodanayeen godka oo meydkii ay ku aasayeen shanqartooda la maqlaya aakhir leyl macnaa habeennimaa la aasay rasuulka sala allahu calayhi wasalam culimmada qaar waxay sheegeen dibdhaca ku yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam aasidiisa oo maalin isniin ayuu dhintay waqtiguu dhintana waa soo marnay goor maxay ahayd goor barqaabuu dhintay calayhi salaatu wasalaam ilaa habeenkii inuu gaaro waxay yidhahdeen culimmadu waxaa sabab u ahaa si saxaabadu ay u makansadaan ama ay ugu suuro gasho in nebiga calayh isalaatu wasalaam ay ku tukadaan salaatu ljanaaza saxaabadana ridwaan ullaahi calayhim nebiga calayh isalaatu wasalaam markay ku tukanayeen salaatu ljanaaza waxay ku tukadeen fardi fardi bay ugu tukadeen si jamaacaha hal mar kumaysan wada tukan qofba maruu u galaya nebiga calayh isalatu wasalaam markaasuu kusoo tukanaya salaatu ljanaaza arrintaas marka waxay keentay dibidhac inuu gaaro nebiga calayh isalaatu wasalaam ilaa habeenkii oo habeen talaadaa la aaso calayhi afdal salaatu watasliim qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa cabdilcaziiz bnu muxamed can shariik bni cabdillahi bni abi namir can abi salamata bni cabdiraxmaan bni cawf qaala wuxuu yidhi twufiya rasuulu llaahi sala اllah alay slam yowma alinayn wa dufina yowma alhulahaa qaala abu ciisa hada xadiidu gariib abu ciisa wuxuu yidhi xadiidkan waa xadiid hariiba xadiidkan waa xadiid hariiba abu salama ibn cabdiraxmaan waa taabici idan waa mursal macnihiisuna ama matnigiisuna saxiix ma aha maxaa yeele nebiga calayh isalaatu wasalaam maalin talaada lama aasin ee habeennimadii ayaa la aasay isniinta ahayd yacni habeenkii talaada soo galayo qaala xadaanaa nasr bn caliy aljahdami qaala xadaanaa cabdullaahi bnu daawuud qaala xadaanaa salamat ibnu nubayd can nucaym bni abi hind can nubayd ibni shariid can saalim bni cubaydin wa kaanat lahu suxba saalim suxbuu lahaa radia allahu canh saxaabi buu ahaa qaala wuxuu yidhi uqmiya calaa rasuuli illaahi sala allahu alay wasalama fii maradih nebiga calayh salatu wasalaam waa la miir daboolay fii maradihi xanuunkiisa dhexdeed fii maradi mowtihi fa afaaqa waa naaxay faqaala wuxuu yidhi xadarat isalaatu salaaddii ma soo xaadirtay salaaddii ma la gaaro waqtigeedii ma soo xaadiray faqaaluu waxay yidhahdeen nacam faqaala wuxuu yidhi muruu abaa bakrin falyuadin muruu abaa muruu bilaalan falyuadin bilaal amra falyuadin ha adima bilaal wa muruu abaa bakrin abuubakarna amra an yusaliya an yusalliya linnaas inuu dadka dujiyo ou qaala ama wuxuu yidhi binnaas qaala wuxuu yidhi uma uqmiya calayh kadibna waa la miir daboolay calayhi salaatu wasalaam faafaaqa waa soo naaxay faqaala wuxuu yidhi xadarat isalaa salaadda ma xaadirta ma la joogaa waqtigeeda faqaaluu nacam faqaala muruu bilaalan falyu'adin wa muruu abaa bakrin falyusalli binnaas faqaalat caaishatu caaisha waxay tidhi ina abii aabbahay rajulun asiif aabbaheediyaa waay waa abuu bakrin radia allaahu canhu waxay tidhi rajulun waa nin asiifun murugo badan waa qalbi jilcan yahay murugadiisa ayaa bada asiif bimacnaa waa xasiin hadduu qur-aanka akhriyo ma hanan karo indhihiisa waa oynaya radia allaahu canhu marka waxay tidhi aabbahay waa nin asiif oo aad u murugo badan markuu qur-aanka akhrinayo qalbi jilcan idaa qaama dalika almaqaam da idaa qaama dalika almaqaam hadduu meeshaasi istaago bakaa waa oynaya falaa yastatiicu ma awoodo marka inuu dadka dujiyo marka ha laga bedelo bayt falow amarta hayrah haddaad rasuulki ilaahayo hayrkii amri lahayd ay lakaana axsan saasaa fiicnaan lahayd cidaan asiga ahayn inaad amarto ayaa fiicnaan lahayd qaala wuxuu yidhi uma uqmiya calayhi kadib waa la miid daboole fa afaaqa waa soo naaxay nebiga alay slat slam faqaala wuxuu yidhi muruu bilaalan falyu'adin wa muruu abaa bakrin falyusalli binnaas faina kuna sawaaxibu aw sawaaxibaatu yuusuf adinku waxaad tihiin buu yidhi sawaaxibu aw sawaaxibaatu yuusuf saaxibo yacni dumarkii waqtigii yuusuf calayhi salaatu wasalaam yuusuf dhibay ayaa tihiin oo ama aada la mid tihiine amra abuubakrin dadka ha dujiyey sawaaxibaatu yuusuf waa kuwii gacmaha iska jarjaray oo dhahayay maa haadaa basharan in haadaa ilaa malakun kariim waxayna culammadu ku sheegeen markuu nebigu leeyahy calayh isalaatu wasalaam ina kuna sawaaxibu yuusuf aw sawaaxibaatu yuusuf imra'atu lcasiiz ujeeddadeedu martiqaad ma ahayn ujeeddadeedu maxay ahayd ujeeddadeedu waxay ahayd in arrintii dumarkaasi ay ku eedeeyeen ay muujiso inay cudurdaar leedahay oo yuusuf calayhi salaatu wasalaam uu yahay nin aada u qurxoon saas darteedna ay keentay inay damacdo ama ay faaxisho ka damacday yuusuf calayhi salaatu wasalaam dumarkii markay ku eedeeyeen ay yidhaahdeen imra'atu alcasiizi turaawidu fataaha can nafsi waxay rabtay inay u caddayso arrinka ay u muujiso sababtay u jeclaatay yuusuf markaasay xaflad u qabatay kadibna waxay tihi mid walba inta middo u dhiibtay waxay tidhahda wax jarjara khudaartii iyo waxyaabihii markaa la doonayay in xafladdii casuumaadii lagu dhigo kadibna waxay tihi yuusuf kusoo bax waa soo marnay suuradda tafsiirkeeda markuu yuusuf soo baxay calayhi salaatu wasalaam oo ay dumarku arkeen qaacna aydiyahunna a mid walbaahi ayadoo indhaheedu yuusuf ku maqan yahay ayaa waxay damcaysaa inay wax jarjarto markaasay farihii iska jarjareen markaasay yidhahdeen kani basharba ma aha waa malag kariima basharba ma ahan bay yidhahdeen malaa'igtaas dadku waxay ka aaminsan yihiin inay aada iyo aada u qorxoon yihiin marka waxay yidhahdeen waa malag kariima nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sidan u leeyahay waa maxay caaisha radia allahu canha ujeeddadeedu ma ahan abubakar inuu yahay rajulun asiif keliya ma aha dan kaley ka leedaha warkan ayadu waxay ku cilaysay inuu yahay rajulun asiif laakiin riwaayadaha iyo axaadiidka qaar waxaa ku timi inay dan kale ka lahayd dantaasina waxaa waaye aabbaheed inay dadka dhibsadaan ayay diidaysa caaisha radia allahu canha oo qofkii maqaamkii nebiga istaaga calayhi salaatu wasalaam waxay is tiraa dadku waa karaahiyeysanayaan arrintaasi inaysan aabbaheed ku dhicin oo kayrkeed ay u wareegto ayay jeclaysatay mana aha arrin ay sheegayso ee cillo kale ku sheegto waxay tihi waa rajulun asiif axaadiidta qaar ama riwaayadaha qaar waxaa ku yimi inay ay dirtay xafsa radia allahu canha oo ay ku tiri u sheeg cumar ha amro nebigu sala allahu alay waslam abubakar waa nin jilcan ma awoodi karo inuu qur-aan ka akriyo waxyaabahaase ku cilaysa nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam muruu abaa bakrin falyusalli binnaas idan waa nas khafiya oo nebigu ishaa calayhi salaatu wasalaam uu sheegaayo inuu yahay abubakar midka mudan inuu booskii nebiga istaago calayhi salaatu wasalaam bacda rasuuli illah calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi fa umira bilaalun bilaal ayaa la amray faadana waa adimay wa umira abubakrin abubakar ayaa la amray fasallaa binnaasi dadka ayuu dujiyey uma ina rasuula اllahi salى اlه alay slam wajada khifatan nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa kadib wuxuu dareemay fudayd xanuunkii hayay xoogaa waxbaa ka khafiifay fudayd uu dareemay inuu masaajidka aadi karo faqaala wuxuu yidhi induruu lii ii fiiriya man attaki'u calayhi qof aan cuskado qof aan cuskado masaajidka aan ku gaaro ii fiiriya fa jaaءat bariiratu bariiro ayaa timid warajulu aakhar iyo nin kale laakiin riwaayatu صaxiix waxaa yimid cabaas wa rajulu aakhar xadiid caaisha radia allahu canha waxaa yimid waa cabaas wa rajulu aakhar cabaas camu nabiy sala اlه alay slam iyo nin kale ninka kalena wuxuu ahaa cali bn abi aalib radia allahu canhu faاtakaa calayhima nebigu calayh salaatu wasalaam waa cuskaday labadooda falamaa ra'aahu abu bakrin markuu abu bakar arkay dahaba wuxuu guda galay liyankisa si uu gadaalgadaal ugu noqdo wuxuu isku dayay inuu gadaalgadaal u noqdo uu nebiga u banneeyo booskii imaamka si nebigu salaadda u dujiyay calayh salaatu wasalaam fa awmaa ilayhi nebiga calayh salatu wasalaam abubakar buu wuxuu u ishaaray an yahbuta makaanah inuu meeshiisa ku nagaado xataa qadaa abuu bakrin salaatahu ilaa abubakar salaaddiisa uu dhammaysto oo salaad dadka uu dujiyo uma ina rasuula اllahi sal l slama qubida kadib nebiga alay slat slam waa la oobsay rasuulka calayh salaatu wasalaam markuu masaajidka yimid oo abubakar u ishaaray inuu meeshiisa ku nagaado wuxuu fadhiistay abubakar dhinaciisa nebiga calayh salaatu wasalaam abubakar dhinaciisa ayuu fadhiistay oo wuxuu ka fadhiistay jihada bidix marka yaa imaam noqonayo yaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wa kaana abu bakrin yaktadii bisalaati اnabiy sala اlla alay slam wاnnaasu yaktaduuna bisalaati abi bakrin nebiga alay slatu salaam ayuu ku danaya abu bakr dadkuna abubakaray sii fiirsanaya idan imaamka salaada wuxuu noqday rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin abu bakr radia allahu canhu asigaa gaadsiinaya dadka salaadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu nebiga rukuuco asaa rukuucay dadku waxay fiirsanayeen abu bakr falamaa wuxuu uma ina rasuula lah sal slam qubida nebiga waa la oofsaday faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartaye laa asmacu maqli maayo buu yidhi axadan axad yadkuru sheegaya ana rasuula اllahi sal slama qubida in nebiga la oofsaday ilaa darabtuhu bisayfi haada ilaa seefteyda anaan ku garaacayaa buu ma maqli karo qof dhahaya nebigaa dhinta qofkii yidhaha nebigaa dhinta seeftaan madaxa uga jaraya qaala wuxuu yidhi wa kaana annaasu ummiyiin dadkuna waxay ahaayeen dad ummiyiina lam yakun fiihim nebiyun ayagoo dhexdooda kuma sugnayn nebi qablahu nebiga ka horreeyey calayh salatu slam rasuul hore looma soo dirin ummiyiin bay ahaayeen carabtu umiyiin bay ahaayeen waxay ahaayeen kuwa aan wax qorin wax qoranna aan akrin karin ayay ahaayeen faamsaka الnaasu dadku way ka afhaysteen yani way iska gaabsadeen faqaaluu waxay yidhahdeen ya saalim inطaliq ilىa saaxibi rasuuli الlahi sal slam saalim bn cubayd bay ku leeyihin saalimo waxaad aaddaa ilىa saaxibi rasuuli الlahi sal ه ly slam nabiga saaxiibkiisa alayh الsalaatu wasalaam fadcuhu u yeer faataytuhu faataytu abaa bakrin abu bakr ayaan u imid wahuwa fi lmasjidi asagoo masaajidka ku sugan faataytuhu abkii waxaan u imid asagoo oynaya dahishan faataytuhu waan imid de abkii anigoo oynaya asaa oynaya saalim oo dahishan aad u murugaysan oo u naxsan qaala wuxuu yidhi abu bakrin aqubida rasuulu اllah sala اla alay slam nabiga ma la oobsaday qultu waxaan idhi ina cumara yaquulu cumar wuxuu leeyahay laa asmacu axada yadkuru ma maqlayo axad sheegaya ana rasuula اllahi sala اllahu alay slam qubida in nebiga la oobsaday ilaa darabtuhu bisayfi haada ilaa seefteedaanaan ku dilaya oon ku garaacaya faqaala lii wuxuu igu yidhi abu bakrin inطaliq nakeen faاnطalaqtu macahu waan la soo tegayo waan soo raacay fajaaa huwa wاnnaasu fajaءa waa uu yimid huwa asiga abu bakr ayaa yimid wاnnaasu qad dakhaluu calىa rasuuli اllahi sal slam dadka ayagoo nebiga u galay calayh الsalaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi abu bakr yaa ayuha الnaas afrijuu lii ii banneeya furjo iyo meelaan ka galo fa afrajuu lahu meelow maro ayay u banneeyeen fa jaa'a waa yimid xataa akaba calayhi ilaa nebiga uu ku foorarsaday wa masahu uu nebiga taabtay calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi abu bakrin radia allahu canh innaka mayitun wa inahum mayituun innaka mayitun wa inahum mayituun uma qaaluu kadib waxay yidhahdeen yaa saaxiba rasuuli illaah aqubida rasuulu llahi sal ly slam nebiga ma la oobsaday qaala wuxuu yidhi nacam facalimuu waxay ogaadeen an sadaqa inuu run sheegay abu bakr radi allahu canhu facalimuu waxay ogaadeen an qad sadaqa qaaluu waxay yidhahdeen yaa saaxiba rasuuli illaah ayusallaa calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayh salatu wasalaam ma lagu tukanaya qaala wuxuu yidhi nacam qaaluu waxay yidhahdeen wa kayf sidee loogu tukanaya qaala wuxuu yidhi yadkhulu qowmun qole ayaa gelaya fayukabiruuna way takbiirsanayaan wayusalluuna way tukanayaan wayadcuuna way alla yani way u ducaynayaan uma yakhrujuuna kadibna way soo baxayaan uma yadkhulu qowmun kadibna qowm ayaa gelaya fayukabiruuna wayusalluuna wayadcuun uma yakhrujuun yani koox kooxaa loo gelaya xataa yadkhula annaasu ilaa dadka ay galaan qaaluu waxay yidhahdeen yaa saaxiba rasuuli illaah ayna yudfanu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabiga calayh salatu salaam xaggee lagu aasaya qaala wuxuu yidhi ayudfanu rasuulu llahi sal slam nabiga ma la aasaya qaala wuxuu yidhi nacam qaaluu waxay yidhahdeen ayna xaggee lagu aasaya qaala wuxuu yidhi fi lmakaani aladii qabada allahu fiihi ruuxa meeshii allah subxaana wa tacaala ruuxdiisa uu ku oofsaday ayaa lagu aasaya faina allaha alla lam yaqbid ruuxahu ruuxdiisa ma oofsan ilaa fii makaanin ayib ilaa meel wanaagsan mooyaan facalimuu waxay ogaadeen an qad sadaqa inuu abu bakar run sheegay radia allahu canh uma amarahum kadib wuxuu amray an yugasilahu banuu abiihi reer aabbihii inay dhaqaan yacni qaraabadii nebiga alay slat slam xagga aabbihi inay dhaqaan ayuu amray abu bakr radi allahu canh waijtamaca muhaajiruuna muhaajiriintu way kulmeen yatashaawaruuna ayagoo tashanaya faqaaluu waxay yidhahdeen inطaliq bina naki yani nakeen oo nakaxey abu bakrow ilaa ikhwaanina min alansaar walaalaheen ansaar xaggooda nudkhilhum aan gelina macanaa maceena fi hada alamri arrinkan arrinka laga tashanayana waa maxay waa amru lkhilaafa waa arrintii khilaafada faqaalat ilansaaru ansaar waxay tihi mina amiiru wa minkum amiir annaga amiir baa naga mid ah idinkuna amiir mar hadduu nebigu dhintay sala allahu alay wasalam qolo walbaa gooni ha u samaysato amiirkooda muhaajiriinna amiir ha yeeshaan annaguna amiiraan yeelanayna fa qaala cumar bnu khaaab cumar bnu khaaab wuxuu yidhi man lahu midlu haadihi halaa yaa iska leh mi man lahu qofkeebaa iska leh midlu haadihi halaa saddexdan arrimood oo kale arrimahan saddexda oo kale yaa iska leh haaniya tnayni id humaa fi lgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana man humaa yaa waaye labadaas haaniya tnayn labada la sheegaya yaa waaye waa abu bakr iyo nebiga calayh isalaatu wasalaam id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan yuu nebigu ku leeyahay laa taxzan waa saaxiibkiisa abu bakr radi allahu canh marka cumar wuxuu yidhi man humaa yaa waaye labadaas qaala wuxuu yidhi uma basata yadah kadibna gacantiisa ayuu fidiyey fabaayacahu abu bakr ayuu la mubaayacooday wa baayacahu nnaasu dadkuna way la mubaayacoodeen beecatan xasanatan jamiila beeco wanaagsan oo qurxoon oo saxaabadu ay ku ijmaaceen ayay waxay la mubaayacoodeen abu bakr sidiiq radia allahu canhu xadiidkan arrimo kala duwan oo fara badan ayuu ka hadlaya arrin waxay ku saabsan tahay khilaafada waa arrinta u dambaysa qaybihii horena wuxuu ku saabsanaa geeridii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo sida saxaabadu ay ula tacaamuleen markuu nebiga dhintay calayhi salaatu wasalaam rasuulka markuu dhintay fi saxiix waxaa ku soo arooray in cumar radia allahu canhu uu diiday in la yidhahdo nebigaa dhintay sida halkanba lagu sheegay oo xadiidkan ku jirta wuxuuna yidhi nebigu ma dhimanaya waa soo noqonaya oo waa soo naaxaya qofkii yidhahda rasuulkaa dhintana waa dilayaau cumar radia allahu canhu nin laga baqow ahaa waa lagu dhiiran waayey nebigaa dhintay in la yidhaahdo saxaabada in badan oo ka mid a ama qaybo ka mid a dareenka waa ku jira in nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam laakiin hadda abubak cumaraa seef la soo taagan waa la gambaday kadib abubakaraa yimid radia allahu can riwaayadaha fi saxiix ku soo aroortay waxaa ku jiray in cumar uu abubakar cumar uu ku yidhi fadhiiso cumar radia allahu canhu ma fadhiisan kadibna abubakara hadalka bilowda dadkii abubakar inay dhegaystaan ayay usoo jeesteen wuxuu yidhi man kaana yacbudu muxamada faina muxamada qad maata waman kaana yacbud اllaha faina allaha xayun laa yamuut qofkii moxamed caabudi jiray moxamed waa dhintay calayhi salaatu wasalaam qofkii ilaahay caabudi jiray ilaahay waa xayun laa yamuut wuxuuna soo qaatay qowl اllahi caza wajal afa in maata ow qutila nqalabtum calaa acqaabikum aayaddaasi saxaabadu waxay yidhahdeen waxaad moodda markaa abubakar akhriyay inay soo degtay macnaa maskaxdoodii ka maqneed in badan markaasay fi shawaaric iyo waddooyinka markay marayaan aayaddii akhrinaayeen ayagoo la yaaban sida aayaddan uga hoos baxday ama ay u hilmaamsanaayeen oo tusinaysa in nebiga calayh isalatu wasalaam uu dhimanayo wuxuuna sheegay abubakar radi allahu canhu in nebigu dhintay sala allahu calayh wasalam oo ilaahay oofsaday kadib hadduu rasuulkii dhintay calayhi salaatu wasalaam way aaseen janaasadii bay ku tukadeen kadibna way aaseen calayhi salaatu wasalaam gurigiisaana lagu dhex aaseen waatuu abubakar radi allahu canhu arrintaa daliil u keenay can nebiy sala allahu alay slam in haddii nebi alla oofsado subxaana wa tacaala lagu aasaya meesha ilaahay ku oofsaday oo aan laga qaadayn markaa kadib waxaa laga tashaday amru lkhilaafa abubakar iyo cumar radia allahu canhuma waxay maqleen in ansaar ay ku kulansan yihiin fii saqiifati bani saacida qabiilka la yidhaha banu saacida saqiifadooda meesha ay ku kulmi jireen waa mowqic ay ku talagaleen shirarka iyo kulamada inay ku qabsadaan inay halkaa ku kulansan yihiin way aadeen markay aadeenna ansaar hadalkan bay yidhaahdeen mina amiirun wa minkum amiir markii la yidhi imaaraha la sameeyo ama khaliifaha la magacaabo oo ha laysku waafaqo waxay yidhaahdeen rasuulka alay slat slam hadduu meesha ka baxay muhaajiriinna ha samaystaan amiir annagu haddaan ansaar nahana amiiraan samaysanayna waa ka diiday abubakr radia allahu canhu wuxuu yidhahday naxnu lumaraa wa antum lwusaraa umarada annaga waayo alimaaratu liquraysh madaxnimada quraysha iskale lama wadaago marka imaarada waa xaggeenna wey adinkuna wasiiradii baa tihiin iyo dadkii saacidaayay amiirka alwusaraa waa jamcu wasiir wasiirku waa muciin waa mid kaalmeeyo wax saacido wa luqada carabiga marka wuxuu yidhi naxnu lumaraa wa antum lwusaraa abubakr radi allahu can wuxuu damca markaa inuu yidhaahdo cumar ha lala mubaayacoodo cumar radi allahu can waa diida wuxuu yidhi adaa lagula mubaayacoonaya wuxuuna jeediyey hadal aada u qiimo badan cumar radia allahu canhu oo ansaar uu ku leeyahay maidinku jira sida abu bakr oo kale qof ah id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan cid la yidhi maydinku jirta adinku yaa lamid a abu bakr radia allahu canhu ansaar iyo muhaajiriinna waxay isku waafaqsanaayeen fadlu abi bakrin radia allahu canhu kadibna wuxuu yidhaahday cumar radia allahu canhu abu bakr buu yidhi gacantaada fidi mubaayacadii ayuu bilaabay cumar radia allahu canhu abu bakr uu la mubaayacooday ansaar iyo muhaajiriin dhammaantoodna abu bakar ayay la mubaayacoodeen waana meesha halkan uu yidhi xadiidkan wabaayacahu nnaasu baycatan xasanatan jamiila wuxuu la mubaayacoodeen dadkii abu bakar beeco wanaagsan oo aada u qurux badan oo ay saxaabada dhammaantood isku waafaqeen ridwaan ullaahi calayhim wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin